فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت bismillaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kulanti wacan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka dhuuxa waraysiyada wakhtigan oo kalead kala socotaan warbaahinta islaamiga alfurqaan caawa oo khamiis ah qodobada barnaamijkan idinkugu soo gudbi doona waxaa ka mid ah dowladda federaalka ah oo kordhisay bandowgii ay ku soo rogtay magaalada muqdisho iyadoona qaaday tallaabo kale oo ka dhan ah salaadaha taraawiixda ee bisha barakaysan ee ramadaan ee nagu soo wajahan waxaan idiin soo gudbi doonaa shir jaraa'idda uu magaalada muqdisho ku qabtay taliyaha booliiska dowladda federaalka uu ku soo gudbiyey go'aanadaas waxay ku saabsan yihiin tafaasiil ku aadanna waad dhegaysa doontaan masjid in muddo ah ku yaalay deegaanka kuunyabarow ee shabeellaha hoose oo maraaxil kala duwan soo maray ayaa la duumiyey isagoona dib loo dhisayo waxaan idiin soo gudbi doonaa qaar ka mida guddigaas oo dalbanaya in muslimiinta ay ku taakulayaan dhaqaalihii dib loogu yagleeli lahaa masjidkan qodobadan caawa sidoo kale idinkugu hayno barnaamijka waxaa ka mid ah maqaal saameyn leh uu qoray aqoon-yahan qurba joog ah kaasuu diradda ku saaray shirkii wadatashiga ee bariga afrika ee ay qabatay xarakada mujaahidiinta al-shabaab maqaalkiisa oo dhammaystiran ayaan idiin soo gudbi doonaa xilli bisha barakaysan ee ramadaan ay fooda nagu hayso waxaa diyaargarow badan laga dareemayaa tiifiyada qaar ee ku yaala magaalada muqdisho iyo hargeysa kuwaasoo isku diyaarinaya in dadka ay u soo gudbiyaan musalsallo fasahaad ah haddaba diinta islaamka ah maxay ka qabtaa in bisha ramadaan lagu soo dhoweeyo waxyaabo liita waxaan idiin soo gudbi doonaa mid ka mida culimmada diinta islaamka oo qodobkan si qoto dheer uga hadli doona maxaad ka og tahay dhibaatooyinka ay la kulmaan gaadiidleeda isaga kala goosha muqdisho iyo shabeellaha dhexe degmooyinka ku yaala maxayse tahay dhibaatada ay ka cabanayaan waxaan idiin haynaa qaar ka mid a darawallada waddooyinkaas ka shaqaysta oo aan wareysannay qodobadaas ayaad barnaamijka ku dhegaysan doontaan warar ku saabsan koronafayrusna waa ay raaci doonaan
بإسلامي بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي
waa hagaag dhegaystayaal kuu soo dhowaada barnaamijka dhuuxa waraysyada oo fitan dowladda federaalk ayaa kordhisay bandowga ay ku soo rogtay magaalada muqdisho iyadoona ay qaaday tallaabo kale oo ka dhan ah salaadaha taraawiixda ee la tukan doono bisha barakaysan ee ramadaan haddii uu allah na gaarsiiyo maanta dowladda federaalk waxay ku dhawaaqday inay kordhinayaan bandowga ay ku soo rogeen magaalada muqdisho taliyaha guud ee booliiska dowladda federaalk ninka lagu magacaabo xajaar ayaa shir jaraa'idda uu ku qabtay magaalada muqdisho waxa uu kusoo gudbiyey go'aano ka dhan ah bandowga ay ku soo rogeen magaalada muqdisho waxa uu sheegay xajaar in bandowga ay ku dareen hal saac iyadoona bandowga uu bilaaban doono toddobada fiidnimo ama halka saac habeennimo waxaana uu ku ekaan doonaa ilaa waaga uu ka beriyo dadka reer muqdisho ayaa arrintan si aad ah ula yaabeen waxayna in badanoo ka mida ku macnaynayaan in dowladda federaalka ah ay arrintan uga gol leedahay in dadka ay ka celiso salaadaha taraawiixda la tukan doono bisha barakaysan ee ramadaan waayo waxaa laga fahmi karaa arrintan taliyaha booliiska waxa uu sheegayaa in bandowgan ay ugu talagaleen keliya bisha barakaysan ee ramadaan taasoo shaki badan muujisay qayb ka mida shirkiisa jaraa'idna la dhagaysta waxaan rabaa inaannu la socodsiinno meesha uu marayo bandowgii saaraa muddo toddobaada magaalada muqdisho oo oo ka bilowday shan iyo tobankii bishii abril waxaan rabnaa inaan idinla wadaagno go'aanno hor leh oo khuseeya bandowga maadaama ay foodda nagu soo hayso bishii ramadaan oo muxuu ahaa barakaysnayd bandowgii saaraa waxaa la go'aamiyey kow in laga bilaabo habeenka ugu horreeya bisha ramadaan bandowga lasoo muddo lasoo hormarinayo muddo hal saaca waxa uuna bilaaban doonaa toddobada fiidnimo halka uu markii hore ka bilaabanayay siddeedda fiidnimo wuxuuna ku egyahay shanta aroorti qodobkaas inuu waadix yahaan u malaynayaa hal saac baa la soo hormariyey siddeedda beddelkeedii waxaa laga soo dhigay toddobada dowladda federaalka ee ka arrimisay magaalada muqdisho oo ay ka dhisteen shisheeyaha ayaa mar hore reer muqdisho waxay ku amartay inaysan masaajidada ku tukan shanta salaadood waxaana go-aankan lidka ku ah salaadaha markii uu dhaqangeli waayay ay dib ka bedeleen iyagoona maanta soo saaray hadal kale oo kaasi lid ku ah oo ah in muslimiinta ay masaajida ku tukadaan islamarkaana ay badiyaan qur-aan akhriska iyo ducada si kastoo ay ahaataba go-aankan ayaa u eg mid aanan dhaqangeli doonin sida kii hore ee ahaa in masaajidan lagu tukan uuba hore u fashilmay
فخورا بإسلامي سأبقى فخورا بإسلامي
waa hagaaga dhegaystayaal qeybaha hore ee barnaamijka ayaa nuuli isla mareenaa barnaamijka dhuuxa wareysiyada ayaad dhegaysanaysaan idaacadda islaamiga alfurqaan ayuuna idinkaga imaanayaa waxaan idiin soo wadnaa qodob ku saabsan guddiga masjid ku yaala deegaanka kunyabarow ee shabeellaha hoose oo dalbanaya in dadka muslimiinta ah ay ku taakuleeyaan dhaqaale si dib masjidkaas loogu yagleeli lahaa qodobkaas ayaan idiin soo wadnaa balse markaan sida aad hordhacaba ku soo maqasheen magaalada muqdisho iyo qaar ka mida magaalooyinka ay ka taliyaan shisheeyaha tiifiyo iyo sidoo kale warbaahinno ku yaala waxay isu diyaarinayaan in dadka muslimiinta ah ay u soo gudbiyaan islamarkaana ku fasahaadiyaan musalsalaada ay soo jileen dad gaalo ah iyagoona sheegaya inay dadka ugu bishaareynayaan inay soo wadaan musalsalaadkan haddaba diinta islaamka ah maxay ka qabtaa in bil barakaysan ee ramadaan oo loogu talagalay in la cibaadaysto lagu soo dhoweeyo waxyaabaha dulliita sheekh cali cabdulaahi cali katiin oo ka mid a culimmada diinta islaamka oo nagu soo booqday warbaahinta islaamiga alfurqaan ayaa si qoto dheer uga hadlaya qodobkan bismi illahi raxmaan raxiim alxamdu lilah rabi alcaalamiin walcaaqibatu lilmuttaqiina walaa cadwaana ila cala aldaalimiin wsala allahu wslama cala nabiyina muxamedi waaalihi wasaxbihi ajmaciin wabacd jazaaka allah khayr walaalka baaraka allahu fiika runtii waxa weeyaan ruuxa muslimka ah waa inuu ahaadaa qof baraarugsan oo ku talagelaya aakhiradiisa waxa u dhibaya inuu iska ilaaliyo adduunyadani waa daarul mataac ulquruur wey nolol yaroo dhammaanaysa weeyaan meesha rasmiga nolosha dhabta ay jirto waa aakhiro weeye qofku waa inuu ku talagalaa marka aakhirada u diyaargarowgeeda runtii bil aada u khayr badan oo barakaysan oo mawsimu daacaad ah ayaa nagu soo wajahan allah subxaana wa tacaala aan weydiisan inu gaarsiiyo kuwa ka faa'iidaystana uu naga dhigo ruuxa muslimka marka waa inuu bishaa ugu diyaargaroobaa inuu ilaahay subxaana wa tacaala uu caabudo alla uu ku xiraado ilaahay uu qaabilo daacaad badan uu la yimaado maadaama acmaashii la labanlaabayo aad ay u khayr badan tahay bishaas ma ahan in lagu qaabilo waxyaalo macaasi iyo xumaan ah xadiidka nabigu sal allahu aleyh wasalam waxaa ku jirta wayunaadi munaadin yaa baaqiya alkhayri aqbil wayaa baaqiya ashari aqsir bishaas habeenka ugu horeeya dhalato waxaa dhawaaqaya mid dhawaaqaya markaasuu wuxuu leeyahay war midka khayrka raadinayow daacaadka rabi samay inuu sameeyo rabow soo qaabil waqtigaagii baa la joogaa waqtigii daacaadka midka sharta iyo xumaanta raadinayo sharta isaga tag waqtigii sharta lama jooge marka waxaan leenaha bishan waa in lagu qaabilaa oo lagu soo dhoweeyaa oo dadka muslimiinta ay ugu farxaan inay tahay bil daacaad dembi dhaaf la helayo acmaashii labanlaabayo towbadii la aqbalayo ilaahay subxaana wa tacala dad naarta uu ka xoraynayo walilaahi cutaqaa min annaar wadalika fii kulli leyla habeen kastoo bishaa ka mid a dad baa ilaahay naarta ka xoraynaya qofku marka waa inuu halkaa hamigiisu ahaadaa amaa laakiin bishii markay bilanayso lagu soo dhoweeyo bishii khayrka badnayd fisqi iyo xumaan iyo fujuur iyo wax foolxumaa iyo musalsalaad yacni ay ka buuxaan wax aada u fara badan marka musalsalaadkaa la soo daynayo khuduurooyin aada u waaweyn baa ku jira oo khatar ah oo qofka dayaanadiisa iyo waqtigiisaba baabi'inaya waxaa ka mid a kow horta filimaantan la jilayo dadka jilayaa ama waa gaala ama waa faasiqiin waxay ku soo gudbinayaan waa fisqi iyo fujuur iyo been waxaa ka mid a yacni waxa wax beenahoy sheegayaan waxaa ka mid a yacni waxyaala macaasiyahoo naaqaa qaawan iyo muusiq iyo dhaqamo gaalo xunxun asnaam la caabudayo iyadoo la iskhiyaamayo iyadoo makri la isu dhigayo waxaasoo faalxumaa iyo waxaasoo akhlaaq xumaa baa laga baranaya marka dhaqankii iyo akhlaaqdii wanaagsanayd oo dhan baa lagula dagaalamaya ruuxa marka waxaa fiirsadaay macaasi buu ku dhex jiraa marka habeenkii oo dhan qofku inuu wakhtigii aadka u fadliga badnaa ee daacada rabbil raba inuu u jeesto oo ilaahay u toobad keeno oo leylatu qadrigii ay ku jirto habeenadii naarta layska xorayn habeen kastoo ka mida uu yahay oo sidaa u khayrka badnaa oo la rabo inuu ka faa'iidaysto hadduu munkar iyo macaasi iyo xumaan iyo naaqa qaawan iyo muusiq iyo dhaqan gaalo iyo waxyaala xunxuna fawaaxisha uu habeenkii oo dhan ku soo jeedo maalinkiina sida waxa weeyaan uu meel iska yaallo sida dameerkii oo kale meel u dhaco oo maalintii oo dhan uu meel iska jiifo oo wax daacada uusan la imaanaynin habeenkiina musasalaadka wakhtigiisa uu kadhum- ku dhumiyo yacni waa fursad aad u dayacantay wey waxyaalaha marka kusoo waxaa ka mid a kow tadiicu lawqaat wakhtigii oo lagu dayacayo malaahi iyo xumaan wey wakhtiguna waa qaali ruuxa muslimka waa ra'sulmaalkiisa wey walidaalika marka aakhare la tago qofku ilaah hortii uu istaago su-aalo afarhoo la weydiinayo meesha u ka dhaqaaqayn baa jira markaad ilaah hor istaagtaadoo cid kula joogta aysan jirin cid kaaga tarjumaysana aysan jirin cid wax kuu qabanaysaana aysan jirin adoo qaawan oo cagacad oo ebera nabigu sal allahu alay wasalam wuxuu yuxsharu nnaasu xufaatan curaatan ghurla kamaa bada'naa awala khalqin nuciidu wacdan calaynaa inaa kunna faaciliin dadku sidaasay noqonayaan xilligaas marka su-aalaha la weydiinaya waxaa ka mid a wa can cumrihi fiima afnaa qofka waxaa la weydiinayaa wakhtigiisii wuxuu ku soo baabi'iyey maxaad ku soo qabata wakhtigaaga cumri baa ilaahay ku siiyey awalam nucamirkum ilaahay wuxuu leeyay miyaanan idin cimri siinin qofka waansamayaa wax uu ku waansamo miyuusan idinaan kii idiin digaya marka waxa weeye cumrigi ilaahay ku siiyo qaaliga ahaa xaggeed ku dhumis waa lagu weydiinay jawaabtaada marka maxay noqon doontaa aakhira markaad tagto musalsalaad iyo filimaan hindi iyo soomaali lagu fasiray iyo kuwo diini lagu sheegayo fisqi iyo balaaya ka buuxdo iyo kuwa waxa turki uu soo soo soo rogay oo hadda dadka aada ugu dhaceen oo munkar iyo balaaya ay ka buuxdo iyo dhaqan xumo iyo balaayo dhan ay ku jirto waxaasaad fiirsanayay maxay kuu noqonaysaa jawaab bay kuu noqonaysaa yani xilligaas qofku inuu ka fakeraa la rabaa horta waqti dhumin baa ku soo weliba waqtigii khayrka badnaa bisha ramadaan ahayd baa maalaayacni lagu dhammaynaya iyo munkaraad iyo xumaan lagu dhammaynaya arrinka labaadoo ku sugan waxay tahay filimaantani waxay xambaarsan tahay mabaadi'dii gaalada afkaartii gaalada dhaqamadii gaalada waxaasoo dhan bay xambaarsan tahay qofku marka isagoo isdareemaynin ayay si ka- si sahlan ugu soo gudbaysaa dhaqankaas inuu qaato weliba khaasatan dadka da'yartaa isla markiiba ku daysanayaan filimkaa wixii ay ka arkaan ayay isla markii qaadanayaan waa dhaqanxumo marka u soo gudbaysa adoon isogayn maxaa nabigu sal alla aleyh wasalam wuxuu leeyahay almaru calaa diini khaliili falyandur axadukum man yukhaalilu baalkan saaxiib baad ka dhigatay habeen maalin waa ku hordaaran yahay waad fiirsanaysaa dhaqamadaas aad fiirsanaysaa ku saamaynaya adig saamayn bay ku yeelanayaan arrinka saddexaad oo ku sugan waxa weeyaan meeshii waxaa ka muuqanaya naaga qaaqaawan iyo munkar bannaankaas yaalla wey oo raggii ay fiirsanayaan oo indhaha ku caddaynayaan taana way ka muuqataa waxaa kaloo ku jira oo ugu sii daranba waxyaalo dadkaas dhaqamadooda ah oo diin u ah oo iyagoo diin ay u aaminsan yihiin bay soo bandhigayaan ruuxii muslimkaa marka wixiibuu wuxuu u haystaa wax la jilayo hadhow wuu jilayaa wuu ku gaaloobi karaa khatar marka gaalnimadii jila hodhow baa ka dhalanaysa marka intaasoo mafaasida waxa xambaarsan in ummaddii loo xayiisiiyo khaasatan waqtigii fadliga badnaa lagu dhaafiyo waxaan leenaha waa nasiib daro kuwa arrintaa ka ganacsanayaana xaaraan bay ka ganacsanayaan lacagtay qaadanayaana xaaraam weeye yacni waxa weeyaan dadka ka gadanaya oo arrintaas ayaguna fiirsanayaan ayaguna xaaraan bay fiirsanayaan marka waxaan leenaha ilaahi subxaana wa tacaala u toobad keena bishaana khayr ku qaabila wanaag ku qaabila daaca rabbi ku qaabila ilaahay u toobad keena iska dhaafa waxa nuuca dhaqamada noocaasa oo ummadda lagu dhex baahinayo oo ummadda lagu dhex wado marka iclaamka nooca u shaqaynaya ee sidaa u fakeraya waa inay ogaadaan waxa ay cunayaan xoolaha waa dhuxalo naareed wey ilaahay subxaana wa tacaala maalinta qiyaama kula xisaabtamaya nabigu wuxuu sal allahu aleyh wasalama kullu laxmin nabata bilxaraam fannaaru wlaa bihi hilib kastoo xaaraam ku dhasha xoola kasab xaaraam la cunay xoolo kasabka lagasoo xaaraam laga soo shaqeeyo oo la cunay ku dhashaa naar baa u owlaawey marka waxaan ilaahay u toobadka risqiga ilahi waa waasac irsaaqaduna waxa weeyaan ilaahay baa kuu qoray maalinka uurka hooyada ku jirtay mana gafaysid laakiin adigu ha ka raadinin meel aysan lahayn ma ilaahay kaa xarimay ha ka raadinin wey marka waxaan leenahay dadkun ha ka waantoomeen arrintaa ha laga baraarugo dadka iclaamka arrintaa ka shaqaynayana ilaahay subxaana wa tacaala ha uga cabsadeen arrinta ummadda ay ku fasaadinayaan oo akhlaaqooda ay ku fasaadinayaan oo diintooda ay ku fasaadinayaan oo shaar diimeed ay ugu gelinayaan musalsalaad islaamiya lagu leeyahay dil rabo magaca lagu qurxinaya wax islaamina meesha ma yaalaan waa khayr darro iyo shar iyo baan iyo wax la turjumayo iyo fisqi baa meesha yaalla wey marka waxaana ilaahay laga cabsado subxana wa si guudna ummadda waxaa la doonaya inay baraarugaan musalsalaadku shartoodu aad bay u badan tahay waayahan dambe ilaahay looga cabsado subxaana wa tacaala weliba khaasatan dadka dhallinyarada ah ragga iyo haweentuba haweenkuba aad bay arrintaa waayahan dambe arrintaa u qaateen oo fisqigaas u galay oo guryo badan uu galay ilaahay looga cabsado subxaana wa tacaala wajazaakum allahu khayran وشكر الله حسن استماعكم والسلام عليكم ورحمة الله
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى
sida aad hordhacba ku maqasheen waxaan idiin soo gudbinaynaa maqaal uu qoray aqoon-yahan soomaaliyeed oo ku dhaqan magaalada stockholm ee caasimadda dalka sweden kaasoo lagu magacaabo cabdirasaaq xaaji xuseen aqoon-yahankan ayaa horey maqaal xasaasi ah uga qoray qaabka uu ahaa shirkii wadatashiga jihaadka bariga afrika oo ay qabatay xarakada mujaahidiinta al-shabaab isagoona markaas soo bandhigay lix qodob oo uu kala gaar ahaa shirarka ay qabsadaan dowladda federaalk iyo shisheeyaha maqaalkan ayaa wuxuu ku eegayaa lix ka mid ah qodobadii shirka uu si xeel dheera u falanqeeyey waxaana uu maqaalkiisa ciwaan uga dhigay lix arrimood oo ay la gaar yihiin go-aanadii ka soo baxay shirweynihii al-shabaab haddaba maqaalkan oo maantana soo gaaray ayaa wuxuu siduu yahay inoogu aqrinaya weriye cabdifataax maxamed qaasim kadib markaan akhriyey qodobadii ka soo baxay shirkii ay qabatay xarakada al-shabaab xafiiskeeda qaabilsan siyaasadda go'aanadii ay soo saareen ka qaybgalayaasha kuwaasoo ku qornaa luqadaha soomaaliga iyo ingilishka waxay la gaar ahaayeen lix qodob kuwaasoo aan doonayo inaan ku gorfeeyo qormadan kooban kow jihaad fardulcayn ah qodobka koowaad ee warmurtiyeedka ayaa waxaa lagu yidhi waa in mujaahidiintu sii xoojiyaan jihaadka fardulcaynka ah ee ay ku difaacayaan diinta dalka iyo dadka muslimiinta ah shirarka waaweyn iyo go'aanada siyaasadeed ee maamulada ka jira dalka inta badan laguma soo hadal qaado erayga jihaad halgan iyo weedho ka tarjumaya gumaysi diidnimo erayga jihaad ah ayaa la adeegsan jiray xilliyadii ay muslimiintu awoodda lahaayeen dunidana ka talin jireen taariikhyahanada muslimiinta ayaa qoraallo badan ka sameeyey jihaadkii uu galay nebigeenna suuban nabadgelyo iyo naxariisay dushiisa ha ahaate e al-shabaab ayaa sheegta inay u halgamayaan sidii ay u soo celin lahaayeen dowladdii islaamka taasoo burburkeedii laga joogo ku dhowaad muddo hal qarni ah jihaad iyo mujaahidiin waa erayo ay adag tahay inuu ka hadalkeeda ku dhiirado qofka qurbaha jooga ee ila midka ah qofkii wax ka qorana wuxuu halis gelinayaa noloshiisa iyo tan qoyskiisa shirkan oo lagu sheegay in kasoo qaybgalayaashu kor u dhaafayeen boqol xubnood ayaa u bareeray inay ka horyimaadaan awoodaha ka taliya dunida ee diidan inay dhisanto dowlad islaami ah oo ka madax bannaan nidaamka caalamiga ah ee uu hormuudka ka yahay maraykanka dowladda maraykanka ayaa al-shabaab ku dartay liiska waxa loogu yeero argagixisada caalamiga ah sannadkii laba kun iyo sideedii kooxda ayaa weeraro ka geysatay qaybo ka baxsan xuduudda soomaaliya oo uu u dambeeyey weerarkii shantii januari lagu burburiyey qaybo badan oo ka mid a xerada maraykanku uu ku leeyahay kenya ee mandabay labo maamulka villa soomaaliya oo ka baxay diinta islaamka qodobka saddexaad ee warmurtiyeedka ay soo saareen ka qaybgalayaasha shirka waxaa lagu sheegay in waxa loogu yeero dowladda federaalka iyo maamulada gaaladu ka dhiseen qaybo ka mid ah soomaaliya ay yihiin maamullo riddo ah diinta islaamkana ka baxay waajibna ay tahay in lala dagaalamo aragtida lagu dhisay go'aanadaasi waxaa aad loogu faahfaahiyey fadwada ay soo saareen afartan culimo diineed taageersan ururka oo ay ka mid yihiin culimo aad looga garanayo dalka sheekh jaamac cabdisalaam sheekh maxamed bashaar iyo sheekh axmed dheere ayaa muuqaaladooda laga arkayey sawiradii shirka laga soo qaaday ee ay baahisay kooxdu al-shabaab ah ayaa aaminsan in maamulka farmaajo uu dalka u gacangeliyey etoobiya iyo kenya oo ay kooxdu u aragto inay gumaystayaal yihiin aragtidaas ayaana ah mid ay soomaali badan la wadaagaan kooxda kitaabka qur-aanka ah oo aan dalka lagu maamulin joogitaanka ciidamada shisheeyaha ee ilaaliya dowladda federaalka xadgudubyada ay ku hayaan dadka soomaaliyeed kufsiga joogtada ah ee ay kula kacaan dumarka soomaaliyeed boobka lagu hayo khayraadka dalka dhiibistii qalbidhagax gacan ku haynta go-aanka gaarista iyo ka talinta aayaha soomaaliya islamarkaana la hoosgeeyo dowladda itoobiya dhammaan qodobadaasi iyo kuwa la midka ah ayay kooxdu u aragtaa inay sharciyadda ka qaadayso dowladda uu madaxda ka yahay madaxweyne farmaajo al-shabaab ayaa dagaal ba-an kula jira dowladda federaalka ah iyo dowladaha taageera waxayna kooxdu diiday inay wadahadal la gasho xukuumaddan uu reer galbeedku aqoonsan yahay saddex waa xaaraan ka qayb qaadashada doorashooyinka dimuqraadiga ah qodobka afaraad waxaa lagu sheegay inay xaaraan tahay ka qayb qaadashada waxa lagu yaro doorashada dimuqraadiga ah ee ay saliibiyiinta iyo murtadiintu doonayaan inay ka qabsoonto deegaanada ay xoogga ku haystaan saliibiyiinta lagu yaro amisom haddii ay ku guulaystaan al-shabaab fulinta go-aankan wuxuu caddayn u noqonayaa awoodda ay kooxdu u leedahay meelmarinta go'aanada ay soo saarto arrintan ayaan kadis ku ahayn dhagaha warbaahinta waxay al-shabaab baaq ay ugu yeereen toobadkeen u fidiyeen ergadii soo xushay xildhibaanada baarlamaanka iyaga oo u qabtay inay muddo afartan iyo shan maalmood gudahood ku soo gaaraan deegaanada uu ka taliyo ururka muddadii loo qabtay oo aan dhammaan ayaa boqolaal ka tirsanaa ergada ay u hayaameen deegaanada al-shabaab arrintaas oo buuq iyo jahwareer siyaasadeed ka dhex abuurtay xildhibaanada baarlamaanka federaalka ah ayaa dhanka kale waxay soo ifbixisay awoodda ay kooxdu u leedahay inay meel mariso go'aanada ay soo saarto waxaa xusid mudan in go'aankii ergada iyo kanshirkaba uu ka soo wada baxay xafiiska kooxda u qaabilsan siyaasadda iyo wilaayaadka hor istaagga al-shabaab ee doorashooyinka ayaa sii kordhinaya walwalka dad badan ay ka qabaan hannaanka doorashooyinka ee qof iyo codka ah ee qabsoomideeda lagu muransan yahay waxaysan kooxdu shaacin inay awood u adeegsan doonto iyo in kale si ay u joojiso qabsoomidda doorashooyinka la hadal hayo afar halista ka dhalan karta qulqulka itoobiyaanka soo gelaya dalka war murtiyeedka ka soo baxay al-shabaab waxaa go'aanada lagu xusay ka mid a in aad looga digtoonaado qulqulka gaalada itoobiyaanka ah ee soo gelaya dalka tiro badan oo ka mid ahna ay saldhigteen qaar ka mid ah magaalooyinka waaweyn ee waddanka go'aankan waa mid aysan suuragal ahayn inuu ka soo baxo maamul goboleedyada hoostaga dowladda federaalka iyo xukuumadda farmaajo dowladda itoobiya ayaa safaarado dhowr ah ku leh dalka waxaa soomaaliya ka jooga ciidamo kor u dhaafaya toban kun oo askari ra-iisul wasaare abiy axmed ah ayaa saameyn weyn ku leh siyaasadda soomaaliya muddooyinkii ugu dambeeyey waxaa soo badanayay qulqulka itoobiyaanka soo gelaya soomaaliya maamulada puntland iyo somalilan ayaa ah deegaanada ugu badan ee ay soo gaaraan soo galootiga itoobiyaanka culimada iyo aqoon-yahanada soomaaliyeed ayaa walwal xoogan ka qaba isbeddelka ku dhici karaa demogaraafiga deegaanadaas waxay sidoo kale arkaan in mawjadaha soo galootiga ay yihiin kuwo qorshaysan oo aad looga soo baaraandegay waxay si gaara u beegsanayaan deegaano xeebeedka ku taydhsan baddacas iyo marinka baab almandab ka qaybgalayaasha shirka al-shabaab ah ayaa ka walaacsan qaxootigaasi dalka soo gelaya waxayna sheegayaan khubarada ku xeeldheer kooxda inay ka cabsi qabto isbeddel ku yimaada diinta dhaqanka iyo akhlaaqda dadka ku nool deegaanada ay saldhigteen qaxootiga itoobiyaanka digniinta al-shabaab waxay walaac ku abuuri kartaa hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga ee marka lasoo gaabiyo loo yaqaano u n h c r oo aan xafiis ku lahayn deegaanada ay ka taliso kooxdu shan wilayaadka islaamiga ah waxay qalcad adag u yihiin muslimiinta go-aanka ay dad badan la ashqaraareen ee ku xusnaa warmurtiyeedka al-shabaab wuxuu ahaa qodobka saddex iyo tobanaad kaasoo lagu yidhi ka qaybgalayaasha waxay caddeeyeen in wilaayaadka islaamiga ah ay qalcad adag u yihiin muslimiinta dhammaantood maganna u yihiin qof kasta oo dhibbani u ah dulmiga gaaladu ku hayso muslimiinta arrintan ayaa ka dhigan in aasaaska wadaninimo ee ay rabaan inay ku dhisaan siyaasadda dalka ay tahay islaamnimo iyadoo aan la eegin jinsiyad qowmiyad iyo luuqad waxay kooxdu aaminsan tahay in dhulka ay maamusho uu ka dhexeeyo muslimiinta oo dhan caddaan iyo madow intaba dunidana ay u qaybsanto daarul islaam iyo daarul kufri xaakimiyaduna tahay shareecada islaamka oo keliya dalkugalka soomaaliyana uu noqonayo islaamnimo oo keliya muwaadiniin muslimiin ah oo ka soo jeeda waddamada kenya tanzaniya etoobiya maraykanka yurub iyo aasiya ayaa hadda ku sugan deegaanada ay maamulaan al-shabaab iyagoo aanan soo marin waaxda socdaalka ee dowladda federaalka soomaaliya dalkugalna aan haysan al-shabaab ayaa muwaadiniintaasi u yaqaan muhaajiriin waxayna leeyihiin xasanad gaar ah halka dowladda federaalkana ay u taqaan ajaanib argagixiso ah oo ay tahay in maxkamad la soo taago lix in laga digtoonaado coronafirus iyo h i v al-shabaab waxay soomaalida uga digeen cudurrada halista ah ee ku soo kordhay dunida sida coronafirus iyo h i v waxayna faafintiisa ku eedeeyeen ciidamada shisheeye ee jooga waddanka ee amisom iyo dowladaha taageera ee xafiisyada iyo xarumaha ku leh xalane warmurtiyeedka al-shabaab ayaa waxaa lagu yidhi waa inay bulshada muslimka ah ka digtoonaadaan cudurrada faafa ee ku soo badanaya dunida sida coronafirus iyo h i v-ga taasoo ay faafinteedu kaalin lixad leh ka qaadanayaan ciidamada saliibiga ah ee dalka ku soo duulay iyo dowladaha reer galbeedka ee taageerada siiya inkastoo ay kooxdu dagaal kula jirto amisom iyo shisheeyaha reer galbeedka haddana waxay dadka indhergaradka ah tilmaamayaan inaan looga baran kooxda ka hadalka musiibooyinka ku habsada dunida kooxda ayaa ku eedaysay shisheeyaha ku sugan dalka inay ka qayb qaadanayaan faafinta cudurka aragtidaas waxaa sii xoojinaya caddaymo muujinaya in mid ka mid ah kiisaskii ugu horreeyey ee korona lagu arkay xerada xalane oo ah saldhigga ugu weyn ee shisheeyuhu ka degan yahay dalka xalane oo ah taliska ugu weyn ee shisheeyaha ayaa sidoo kale laga diiwaan geliyey dumar badan oo afduub loo haystay kadibna la qaadsiiyey cudurka dilaaga ah ee h i v aidiska warbixin ka soo baxday hay-adda xuquuqul insaanka ee human rights watch ayaa diiwaan gelisay in ka badan toban kiis oo kala duwan oo ka mid ahaa kufsiyo ay geysteen ciidamada amisom intaa waxaa sii dheer tobanaanka ruux ee ay ku dileen waddooyinka muqdisho ama jiirsiiyeen gawaaridooda gaashaaman muuqaal laga qaaday madaxweynaha yuganda yuweri museveni ayaa lagu baahiyey baraha bulshada isagoo canaananaya askari booliiska ka tirsan oo dharbaaxay gabar yugandhays ah askarigii ayaa waxa uu ku yidhi haddii aad doonayso dumar aad dharbaaxdo waxaan kuu diraynaa soomaaliya halkaas ayaa looga baahan yahay dharbaaxsho muuqaalkaas ayay ka caroodeen kana falceliyeen dad badan oo soomaaliyeed waxaase ilaa iyo hadda in badan oo bulshada ka mid ahi ay isweydiinayaan sababta uu madaxweyne farmaajo iyo xukuumaddiisa uga hadli la-yihiin xadgudubka uu madaxweynaha yuganda kula kacay ummadda soomaaliyeed museveni ayaa dowladda federaalka ah ee uu hogaamiyo farmaajo u arkaa inay tahay mid taag daran oo fashilantay sida uu ku sheegay khudbaddii uu ka jeediyey koonfurta suudaan sannadkii labakunyosideedyotobankii gunaanad maqaalkan wuxuu dhammaystir u yahay maqaal aan horay uga qoray shirkii ay ku qabteen al-shabaab deegaanada ay ka arrimiyaan kaasoo ay sheegeen inay kaga arrinsanayeen ayaha muslimiinta ku dhaqan bariga afrika waxaan isdultaag ku sameeyey go'aanadii ay soo saareen xubnihii ka qaybgalay shirkaas al-shabaab ayaa ah ururka ugu saamaynta badan siyaasadda geeska afrika taasoo ururka siinaysa ahmiyad caalami ah oo mudan in lala tacaamulo daraasaadka laga qoro al-shabaab ayaa badana ka fog dhexdhexaadnimada waxayna mugdi gelisay fahamka mudan in laga qaadqaato ururka siyaasaddiisana laga saadaalin lahaa waxaan rajaynayaa in qormadan iyo kuwa xigi doonaba sawir dhammaystiran ka bixin doonaan waaqica ka jira dhulkeenna hooyo si gaar ahna diiradda u saari doonaan al-shabaab iyo sida ay u fakaraan si waxgaradka iyo aqoon-yahanka soomaaliyeed uu u helo macluumaad sax ah oo uu ku dhisan karo aragtidiisa siyaasadeed iyo mowqifka uu ka qaadanayo kooxda ayuu maqaalkiisa ku soo gebagabeeyey aqoon-yahan cabdirasaaq xaaji xuseen oo jooga magaalada stockholm ee caasimadda waddanka swiden
waa tahay qodobo kale ayaa idinku soo maqan dhagaystayaal balse markaan waxaan idinku wareejinayaa warye maxamed daahir calisow oo inoo soo gudbinaya wararkii ugu dambeeyey ee coronafirus ما لي أراك من الوبا مفتونا وتكاد رعبا أن تجن جنونا إن كان موتك لا محالة آتيا فلما تخاف الموت من كورونا قد مات بالطاعون قوم قبلنا ما بال من لم يدرك الطاعون من لم يمت بالطعن مات بغيره فالموت حق والورى فانونا waa tahay aad baad mahadsan tahay cabdisamed cabdulaahi waxaan wax ka eegi doonnaa wararkii la xidhiiray koronafirus ee dunida faraha ba'an weli ku haya siina fidaya dhimashadana intaa dowladuhu ay sheegeen waxa ay gaartay boqol siddeetan iyo kow midyan oo ruux waa suurtagal xaqiiqana weeye in dhimashadu ay intaa ka badan tahay wararkii marka ugu dambeeyey ee maanta la soo wariyey ayaan gudageli doonnaa dowladda maraykanka ayaa aalaba liiska ugu horaysa maraykanka cudurka saacadihii lasoo dhaafay waxa uu dilay ruux si guud tirada dhimashaduna waxa ay gaartay ruux maanta oo keliya maraykanka cudurka waxa uu soo ritay siddeed boqol oo kun oo ruux waa tiradii ugu badneed ee si maalinla ah cabsamadow loo soo wariyey dowladaha kale wararka ay soo gudbiyeen haddaan hore usii ambaqaadno sbain waxa ay sheegtay in maanta cudurka ay u dhinteen afar boqol soddon iyo shan ruux si guud dadka cudurka tan iyo markii gudaha dalkaas uu ka dilaacay u dhintay waxa ay gaareen labaatan iyo kow kun toddoba boqol toddoba iyo toban ruux maantoo keliya sbain cudurka waxa uu ku soo ritay afar kun laba boqol kow iyo toban ruux talyaaniga waxa uu soo wariyey in coronavirus maanta oo keliya ay u dhinteen afar boqol soddon iyo toddoba ruux tirada dhimashaduna waxa ay gaartay labaatan iyo shan kun siddeetan iyo shan ruux maantoo keliya gudaha talyaaniga cudurka wuxuu ku dhacay saddex kun saddex boqol toddobaatan ruux faransa ilaa iyo hadda waa la sugayaa waxba ma aysan soo warin germany waxa ay soo sheegeen afartan iyo kow ruux inay dhinteen waxaana wadarta guud ee dhimashadu ay gaartay shan kun boqol labaatan iyo toddoba ruux maanta cudurka germany waxa uu ku dhacay shan boqol kow iyo sagaashan ruux u k amaba ingiriiska waxay soo wariyeen toddoba boqol lixdan iyo saddex ruux in maanta cudurka ay u dhinteen si guud ingiriiska dadka ugu dhintay waxay gaarayaan siddeed iyo toban kun boqol ruux maantoo keliya cudurka ingiriiska dadka uu ku dhacay waxa ay gaarayaan afar kun afar boqol konton iyo kow ruux iiraan waxa ay soo warisay sagaashan iyo afar ruux in cudurka maanta uu dilay dadka cudurka u dhintayna waxa ay gaareen shan kun saddex boqol kow iyo sagaashan ruux maanta gudaha iiraan cudurka waxa uu ku dhacay kun boqol sagaashan iyo afar ruux raashka maanta waxay soo wariyeen konton iyo toddoba ruux in cudurka ay u dhinteen tirada guud ee dhimashaduna waxay gaartay shan boqol saddex iyo toban ruux dadka gudaha ruushka maanta cudurka uu ku soo ritay waxa ay dhammaayeen shan kun laba boqol soddon iyo lix ruux baraaziil waxay soo warisay siddeed iyo labaatan ruux inay dhinteen tirada guud dhimashaduna waxay gaartay laba kun toddoba boqol lixdan iyo sagaal ruux maanta cudurkan wuxuu ku dhacay gudaha dalkaasi shan boqol saddex iyo toban ruux biljam waxay soo wariyeen laba boqol lixdan iyo afar ruux in cudurka maanta ay u dhinteen tirada guud dhimashadu waxay gaartay lix kun laba boqol lixdan iyo laba ruux maanta cudurka waxa uu biljam ku dhacay sagaal boqol soddon iyo saddex ruux kanada waxay soo warisay soddon iyo sagaal ruux netherland waxay soo wariyeen boqol soddon iyo siddeed ruux inay dhinteen switzerland kow iyo soddon ruux inay dhinteen portugal waxay soo sheegeen labaatan iyo saddex ruux inay dhinteen indiya waxay soo sheegtay toddoba ruux inay dhinteen sweden dhimashadu maanta way badneed waxaana ay soo wariyeen boqol toddobaatan iyo laba ruux austria sagaal iyo toban ruux yahuudda waxay soo sheegeen saddex ruux sacuudiguna waxay soo sheegeen shan ruux jili saddex iyo toban ruux ecuador toddoba iyo toban ruux poland shan iyo labaatan ruux singabur hal ruux bakistan koob iyo toban ruux ayay soo sheegtay romaniya toban ruux mexico dhimashadu way badneed waxayna soo wariyeen boqol afartan iyo shan ruux waddamo kale oo aad u fara badan ayaa soo wariyey in dad badan cudurka ay ugu dhinteen gudaha dalalkooda halkaas ayaana ku soo koobayaa wararkii corona ما لي أراك من الوبا مفتونا وتكاد رعبا أن تجن جنونا إن كان موتك لا محالة آتيا فلما تخاف الموت من كورونا قد مات بالطاعون قوم قبلنا ما بال من لم يدرك الطاعون من لم يمت بالطعن مات بغيره فالموت حق والورى فانونا waxaa idiin soo wadnaa gaadiidleyda ku sugan qaybo ka mid a inta u dhexaysa magaalada muqdisho iyo shabeellaha dhexe oo ka cabanaya dhibaatooyin ay kula kulmaan wadooyinka mararka ay ku safrayaan haddaba dhibaatadaasu maxay tahay waraysi aynu la yeelanay ayaa idinku soo maqan balse markaan aynu aadno dhanka iyo shabeellaha hoose masjid ku yaala deegaanka kuunya barow ee shabeellaha hoose oo maraaxil kala duwan soo maray ayaa dib loo dumiyey waxaana masaajidkan laga baqay inuu kusoo dumo dadka muslimiinta ah ee ku dhex cibaadaysanaya haddaba masjidkan taariikhda uu soo maray iyo sidoo kale taakuleen intee leeg ayuu u baahan yahay waxaa ka waramaya qaar ka mid a guddigii loo xilsaaray dib u dhiska masjidkan iyagoona soo gudbinaya halka dadka muslimiinta ah ay ugu soo hagaajin lahaayeen wax alaale waxay u awoodaan ikhwati alkiraam assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu shaqada masjidka oo nimankan ku dhaqaaqnay waxay ka bilaabatay masaa'idkan oo ahaa masjidka jaamac oo ugu weynaa oo kuunya barow laga dhiso muddo sannawaadna u dhisnaa masjidkii ayaa wuxuu noqday waa duqoowey waa baaba'ay meel walba waa duduleeshantay ninka bannaanka jooga ninka gudaha jooga is arkaayeen waxaa la bilaabay in masjidkii dib loo dumiyo waa la dumiyey masjidkii dhulkaa la dhigay waa la kala qaaday wixii ku yiilay haddana waxaan rabnaa inaan masjidka asaaskiisa jeexno
engineer awgaab waxaa jirto howl markii la gelayo waxay u baahan tahay in dhaqaale la helo qarashka ka waran maxay injineerada kale idiin sheegeen qarashka qiimeynta injineer walba markuu wax qiimeynayo qaabka aqoonsi wax ku qiimeeyaa qolo waxay qiimeysay boqol iyo labaatan kun qolo waxay qiimeysay boqol kun qolo waxay qiimeysay boqol iyo konton kun marka qofo wuxuu oo dollar aan ula jeedaa boqol iyo konton kun dollar boqol labaatan kun dollar boqol kun dollar ayay wada kala qiimeeyeen marka annaga waxaan qaadanay kharashka macquulka ah oo masjidaaskii noogu noqon karo masjid caalami ah oo maanta taya leh oo masaajid oo haddii ilaahay idmo oo jiilka naga dambeeya jiilkooda ka jiilkooda sii gaara isla markaas dadka ay aad ugu farxaan qaabka dhismihiisa ayaan rabnaa insha allahu tacaala inuu noo noqdo masjidka ilaa iyo iminka masjidka wax qarash oo iminka la taaban karo idiin soo galay miyaa jira alxamdulilah alxamdulilah masjidka walaayadana qarash bay ballanqaaday waxna waa soo bilowday waxna waan ka helnay waxaa kaloo xigay ganacsatada deegaanka kuunya barow oo qayb liwaax ka qaatay yawoohii masjidka loo yawoohayay hadday tahay shamiinto hadday tahay dhagax hadday tahay bir in badan baa hadda noo taalo ilaa labaatan afar kaariko iskaroga ah oo dhagax ayay noo keeneen ganacsatada iyo dadka oo sadaqa aad u sadaqada jecel saadiqiinta oo ku dhaqan kuunya barow waxaa noola keenay shamiinto ilaa iyo saddex boqol oo maasaad kiish oo shamiinta waan haysanaa waxaan haysanaa bir ilaa iyo konton kintaalo bir waan haysanaa adiga waxaan ku leeyahay waxaan ciid fara badan aan haysanaa ilaa iyo waxaan haysanaa lix kaariko iskaroga ah oo ciid ah ayaan haysanaa cara bulkeet ayaan haysanaa afar kaarika ayaan haysanaa oo aan meeshaan rabno inaan bulkeet taya leh aan ku sameyno oo aan kiishkiiba ka dhigno lixdan xabo ama wax ka yar aan ka dhigno si uu u noqdo misaajka misaaj bulkeetiga lagu dhisay noqon doono bulkeeti aad u taya leh oo aan looga cabsi qabin inuu dhulkaan waa maadaama dhoobey uu yahay ciidan aan deganahay ama aan ku dhaqanahay intaa ciid dhoobey uusan dilaac dambe soo noqon aan jeclan haddii ilaahay idmo insha allahu tacaala marka intaasaan haysanaa inta kalena dadweynahay noogu jirtaa waxaan helnay taawlo oo low a meter cube iyo bar oo taawlo vent ah berduwa mes waan haysanaa waxa kalena waxaan ka sugaynaa yabo oo muslimiinta meel walba ay joogaan ay noo yawahi doona insha allahu tacaala baaqaagii muslimiinta aad u jeedinayso maxay tahay
bismillaah waa sax waa dadka oo aan rabno inay noo dhisaan masjidka waa muslimiinta alla taqaano oo rabta alla xaggiis inay wax u horumarsadaan waxaan leeyahay adduunyadan sideedba waa masrac alaakhira qofka maanta adduunyo joogo beri ama maalmuu joogayaa ama wuxuu joogayaa sanado kan ugu dheer boqol sano hadduu gaaro boqol labaatan hadduu gaaro waxaa sugaa meyd buu sugaa wuu dhimanayaa haddaad dhimatana shalay waa qabaysan jirtay maanta waa lagu qabaynaa waa weysaysan waa lagu weyseynaa salaad baa dukan salaad baa lagu dukanayaa waxaad tahay malameedka ayaa lagu leeyahay marka waxaan leenahay meel walba ay joogaan dadka inay ilaahay subxaan dartiisa wax ubaxsaaan u baxsadaan mid qaala daratan haddaad baxsataan alla xaggiisa baa idinka horaysaa marka dadka waxaan leenahay meel walba ay joogaan inay wax baxsadaan waxaan kan ku baraarjinayaa dadweynaha ama muslimiinta caalamka meel walba ay ku nool dal iyo dabad meel wax lagu baxso haddaad taagantihiin qofka hadduu leeyahay shalay baad wax baxsatay hadday ku sugaysa wax baxso ninka dhahaayo masjid baan dhisay hadday hortaa taaganta masjid dhiso ninka dhahaayo aniga xaaladeyda baa si eh caafimaad baan rabaa haweenteeda baan u rabaa hooyadeed baan u rabaa caruurteeda aan u rabaa alla dartiis wax u baxso caafimaadka wuxuu ku jira alla gacantiisa wuxuuna imaan doona marka alla dartiis wax u baxsoto caafimaadka waa ku imaana insha allahu tacaala waxaan kalaa dadka u sheegaynaa dadka waxa waaye adduunya aakhira waaye dadna maanta way nool yihiin dadna way dhinteen ama waad waay marka waxaa la rabaa dadka adduunyada jooga haddii adiga aad noosheed xay aad tahay aabbahaaga uu dhintay awowhaaga uu dhintay ayaydaada ay dhimatay xaaskaaga ay dhimatay dhammaan waxaa loo bahan inaad wax u sadaqaysato wiilkaaga hadduu dhintay gabadhaada hadday dhimatay inaad wax u sadaqaysato saaxiibkaaga hadduu dhintay asxaabtaada hadday dhinteen inaad wax u sadaqaysato waxaad u baxsanayso wax kastoo noocay doona ha noqdaane hadaad dhagax baxsanaysa miskan dartaa u baxsanay waa diyaar baan nahay bulkeeti waan kaa qaadanaynaa shamiinta waan kaa qaadanaynaa bir geed ama alwaax ama daaqado ama jiingad ama albaabyo ilaa musmaar wax alaal mutuneelkii lagu dhisala masjidka aad baxsanayd waan kaa qaadanaynaa muraale mees muraale isteeli waxaad hays waan kaa qaadanaynaa haddaad baxsanayso marwaxadaha misig lagu xiri doono nalalka misig lagu xiri doono mikrofonada misig lagu xiri doono raadiyowga oo lagu aadaamayo ama lagu wacdinayo ama khudbad lagu soo akhrin doono soolaradaha oo la saaro oo korontada looga maarmaada tahay batriyaha iyo inventarkii inventarkii oo maanta oo bedeli lahaa dabka u bedeli lahaa a c d u bedeli lahaa hadda tahaysato roogagii oo caalamiga oo hadda socdo aad oo dhulka la dhiga aad baxsanayso kutubo wax walbo aad rabto inaad masjidkaas ilaahay dafti loo dhisay aad ku darsato diyaar baanu nahay waan kaa qaadaynaa qof walba meel walba uu joogo waxaan leenahay idfadal ku soo dhawaaw wax ku darso waxaana kala rabaa inaan dadkii dadba si bay wax ku fahmaan dadna waxay fahmaan in lugu dul akhriyo aayad qur'aana dadna waxay fahmaan in lugu dul akhriyo gabayo dadna waxay dadna si wax ku fahmaa marka waxaan ku darsan lahaa shirib yar oo walaal uu leeyahay ayaan rabaa inaan ku darsado dhiibo intaadan dhimano dhibo intaanan dhimano dhinaca dhulka la dhigin dhinaca dhulka la dhigin dhaxal suguhu soo dhowaan dhaxal suguhu soo dhowaan dhabo xaaraan lagu bixin waxaa loola jeedaa shiribkaas dhiibo intaadan wax dhiman waad dhimanaysaa kuley kuleybe maadaama aad dhimanayso dhimashadu ay xaq tahay waxaa loo baahay inaad dhimashadaas aad dhimanayso meeshay ma-aabkaada tahay inaad wax u baxsato xoolaad leedahay xoolaha ad adiga baxsanin oo aad ka dhimato oo dhinaca dhulka la dhigo yaa waxaad tahay nin oo maanta magacaaga meyd kuu noqonaa shalay hebel aad ahayd hadaad dhimato meydka bixiya aad ku taal baxso aana dartiisu baxso masjidkan wuxuu sugayaa dadka muslimiinta meel walba ay joogaan dal leh debad leh oo joogo meesha uu ku yaalin waxaa degmada baraawi hoos imaataa deegaanka kuumnyabarow ayuu masaa'idkaasi aan rabnaa aan ka dhisi rabnaa jaaliyad buu leeyahay jaaliyada deegaankan meel walba ay joogaan dadka hadda waxay ku xidhiiran jaaliyada ku xidhiiraan jaaliyadaas waxaan leenahay masjidkaas oo ku idinku abtirsado oo degaankiinu ku yaal alla dartiis wax ola baxa masjidkaas dhaqaalo uu baahay ninkii dhaqaalo u haayo ninkii dhahaayo anigaa haligu soo wariy anaagu dhisaayo min bidaayadaan dhahaayo walaayada shabeelada hoos waxay diyaar u tahay ninkii masjidkaas furaha gacanta soo saara inuu dhiso asagao injineeradiis la imaado wixiis la imaado sahawshis asaga qabsado aan agtiisa la soo istaagin diyaar bay u tahay walaayada nin alaale ama hana la joogo ama magaalada degmooyinkan ha joogo ama magaalada xamar ha joogo marka ha joogo hadduu yidhaahdo annaga ha leegu soo wari miska anaa dhisaaya waa culays na saarna ayuu naga fojiyay waanu ducaynaynaa ilaahay miisaankiisa xasanaadka u saaro ha imaado hana la soo xiriiro cilwaanadana naga helaayo waanu sheegaynaa waxaana naga helayaa ninkii ama akoon wax noogu soo ridaayo ama ninkii oo haddii ilaahay kuroon yahay telefoon wax noogu soo sheegaya furaha waa shan telefoon konton saddex ewer afar sideed sideed furaha waa shan konton saddex ewer afar sideed sideed waa telefoonkii akoon nambarkii waxa waaye soddon iyo kow konton sideed afartan labaatan iyo kow soddon iyo kow konton sideed afartan labaatan iyo kow marka intaas waxaan dadkii inay nagala soo xiriiraan oo ay wax ku darsadaan wax u baxshaan masaa'idkaasi alla dartiis aan taagana aanu dhisayno aan rabno in uu noo noqdo masjid aan ku cibaadaysano ummadda nagda masjid ku cibaadaysato marka idfadalo aan leenahay dadka hala soo dhowaado hana laga qayb qaato insha allahu tacaala qof walboo xanuunsan ilaahay xanuunka ooga qaado min fadli hada almasjid ilaahay subxaana wa tacaala ninkii maanta oo naga dhintayna fardoosina calaa allah ku siiyo waxa loo baxsho ninkii noolna sidaasoo kale ilaahay bedel khayr ha ka siiyo ninkii owlaad u baahano ilaahay owlaadta siiyo dadka waxa ninba cabirkiisa ilaahay subxaana ku imtixaamaa ko adduunya lagu imtixaamayaa waa ordaya waa kufa waa kaca jeebkiis wax kuma haraayan jeebkiis wax ma soo galaan koona adduunyada lagu imtixaama waa haystaa meeluu kala geeye male inuu meel xaaraan ku baxsho mahana meel xalaal kuma baxsho asagana allah kusoo dubo inuu meel xalaal ku baxsho bismi illah alxamdulilah wasalaatu wasalam alaa rasuulillahi sala allahu aley wasalam magaceyga cabdulqaadir cali cadaawa la yihahdaa waxaana ka tirsanaa odayaasha deegaanka kuwii barow waxaana deertaan taaganahay masaajidka ku yaala kuwii barow oo ugu horreeya masaajidda kuwii barow ku yaala midka ugu horreeya uu yahay haddana uu dunsan yahay isagoo uu soo maray saddex marladood ay kala ahaayeen mar uu saarnaa da'aar iyo mar uu saarnaa lamyeri iyo mar uu saarnaa dhagax hadeertaana wuxuu yahay marka dhagaxii ayuu dumi waa midkaan aan dhex taaganahay had ilaahay baa mahadska alxamdulilah marka wuxuu u baahan yahay in hadda la sameeyo la islaaxiyo la dhiso marka dadweynaha muslimiinta meel kastoo ay joogaan waxaan ka codsanaynaa waa u jeedaan meesha aan taaganahay waa masaajidkii beydkii ilaahay ahaa oo dhisnaa ilaa iyo soddon iyo lix sannadood soddon iyo toddoba sannadood oo haddeertan qaabka u yaalan ay u jeedaan waxaan ka codsanaynaa marka meel kastoo ay joogaan maanta waxaan taaganahay meeshii adduunya aakhir wax lagu bixin lahayo maanta maalintii aakhir aad tagtan oo wax walba ay ku anfici lahayeen ayaan taaganahay meel kastoo aad joogtana waxaan ka codsanayna dadkiina muslimiinta inay ku bixiyaan meeshii wax lagu been lahaa masaajidka beedka ilaahay ursaan u yaalla maanta qaabkii uu leeyahay inay arkayaan xoolahooda xaqaa oo halaasha meeshii ay ku bixi lahaayeen ilaahayna ugu talagalay inay ku bixiyaan waa meesha maanta aan taagannahay qaabkii uu yahan ay u jeedaan ummadda muslimiinta meel kastoo jaan rag iyo dumar waxaan ka codsanaynaa inay ku islaaxiyaan ku sadaqaystaan ku dhisaan beedka ilaahay maanta qaabka uu leeyahay iyo sida uu yaallo aan dhex taagana ay u jeedaan wasalaamu calaykum waraxmatullahi barakaatu bismillaah magacayga waxaa waaye nabaddoon mad uruur manuur insha allahu raxmaan ilaahay subxaana wa tacaala ee awal mahad iska leh mahad awalan ee aakhir isal koobkan masaajidkii oo kuwiin barow qadiimiga ahay aas aaskay taariikhday nabaddoonkan horba ku sheekeey insha allahu raxmaan masaajidkii had maalintana hedi burbursin oo una agarayno insha allahu raxmaan walaalihii oo deegaanka joogan oo ganacsatada kuwiin barow ilaahay raxmaanka ahay maalkii owlaadii barakaay insha allahu raxmaan markan dhismihii abaabulkii iyo barnaamijka alle ka jir walyaabla badan had iyo kubiyen shamaandi iyo dhagax iyo carmaañ iyo intii had masaajidka hareerahe yaalan un agrayn insha allahu raxmaan iloogaanii haayeen ilaahay raxmaanka ahay maalkii oo i barakaysi dhan insha allahu raxmaan ummaddii kale oo muslimiinta ah deegaanka deganta oo nabaddoonno un en odayaashii deegaanka nabadoonnadii kuwiin barow shabeellada hoos oo shankamaasadi un en may ibaaq lahayne ummaddii ninkii looy qoba ninkii aran qoba ninkii geel qoba insha allahu raxmaan meel kaleo ku wanaagsan oo xoolaa lakabii lahay maalintan ma jir beedka ilaahay oo masaajidkan xoolaakiyo insha allahu raxmaan masaajidkan is iljeelaaden inay walki basideen ummaddii deegaanka degan taas i dardaarim lahaay insha allahu raxmaan ka bacdin may il dardaarim lahaaye ummadihii qurbaha jiran oo muslimiin ahan insha allahu raxmaan aad iyo aad ina oo masaajidkan kaalin ulus iyin ku qaadadeeno dalka iyo dibadda ay joogaadeen insha allahu raxmaan taas il dardaarin lahay iyin xoolaakiyo ina intaki basidano walaalaha masaajidkan hid i badoogsin oo i burbursin inaa eediyo eedli i qurxiy beedka ilaahayu aad iyo aad barnaamijkaa i daneeyayn odayaashii deegaanka di un en haadaa wabilaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu magacayga waxaa la yidhaahdaa nabadoon xuseen cabduqaadir xaasow waa nabadoonka beesha shangamaas ka mid ah deegaanka kuunya barrow horta aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay maadaama masaajidkii hore oo hadda masaajid badanna waa dhisan yihiin sida hore waa iska bedelin halka masaajid ayaa u horreeyey sida had oo nabadoonka hore u sheega way mar dacaruus mar laamiir marka marxalad badan soo maray haddana waa u jeednaa masaajidkii oo burbursanoo hadda la diyaariyey waxaan rabnaa haddii ilaahayro meel walba dadka aan kheyrka aan ku tuhmayno in ay kaalin weyn ay ka qaataan ayaan doonaynaa beled iyo baadiiba kii aran leh kii looy leh kii aran leh inaan ka qayb qaadan lafadaay wal badan laku qayb qaaday laakiin kan hadda meel fadaay hadan inaa aad iyo aad ka boori dadka hadaa fadaayn waa kii may kulli un hadda diyaar ee eney unan hiil iyo hoo wali un nabadoon en inaan macnaha mar walba wacigelino meel aad jooga joogeen hataa wacigelino e sheegno e dareerno hadaa fadaayn wabilaahi towfiiq wasalaamu calaykum bismillaah alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulilah sal alla aley wasalam magacaygu waa suldaan aadan ismaan ibraahim suldaanka beesha tuni awalan ilaahay subxaana wa tacaala ayaa ku mahadsan allihiina siiyey nimcooyinkiisa faraha badan intaasi kadib galabta waxaa dul joognaa masaajidkii kunyabarow oo qadiimiga ahaa markii hore u dhisnaay magaaladan hadeertaana masaajidiyo fara badan ayaa ka dhisan magaalada laakiin kan kii ugu horreeyay ayuu ahaa wuuna yaraa insha allahu raxmaan marxalado fara badan uu soo maray marxaladahaasi kadib haddana ugu dambeyntii wuxuu ahaa dhagax korkiisana ay saaran tahay bahalkii la yidhaahdo isagana dhagaxa wuu yaraaday wuuna dumay dadka deegaankana way ka qayb qaateen dhagaxaa la keenay hadda wixii bilaaba waa laga qayb qaatay in la bilaabo la aasaaso la dhiso ayaa la rabaa marka insha allahu raxmaan waa ujeedaan ummadda muslimiinta waxaan kula dardaarmaynaa in masaajidda ilaahay wax ka weyn ma jiraan beedkii ilaahay lagu caabudi walahay waayo marka insha allahu raxmaan inay ka qayb qaataan ummadda muslimiinta guur ahaan gaar ahaanna waxaan kula dardaarmayaa ummadda deegaankan hadda joogto ayagana sidaasoo kale inay ka qaataan dalka iyo dibiddaba wixii joogana inay ka qaataan ninkii hanti oo lacag ku bixinaya diyaara loola yahay ninkii oo wax kale ku bixinaya diyaara loo yahay ninkii si goonaya laftirkiisa isaga uu u qaabilaya dhisanayana waa loo sii daynaya arrimahaas inay ka qayb qaataan si gaar ahaanna haddana waxaan kula dardaarmayaa ummadda ka soo jeedo deegaankan oo dibadaha jooga ee kunyo barow way yaqaaneen magacaan kuyibarow iyo deegaanka kuyibarow way garanayaan masaajidkana hadda kan aniga aan dul joogno waay waxaan rabnaa insha allahu raxmaan lacagtooda inay ku bixiyaan masaajidka si gooni ahaan dadka deegaankan ka soo jeeda ayaan kula dardaarmaynaa ummadda muslimiintaana si guud insha allahu raxmaan waxaan kula dardaarmaynaa ayagana inay ka qayb qaataan wabilaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullaahi barakaatu
ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي gabagabada barnaamijka ayaan dhegaystayaal isla soo gaarnay gaadiidleyda ka shaqaysata wadooyinka xiriirya gobolka shabeellaha dhexe ayaa waxa ay si aadaha uga cabanayaan dhibaatooyin ay la kulmaan intii ay ku safrayaan qaybo ka mida deegaanada ay ka taliyaan dowladda federaalk iyo shisheeyaha haddaba waryaheena cabdiruus sabriyi ayaa waxa uu degmada rinurgood ee gobolka shabeellaha dhexe kula kulmay qaar ka mida darawalladaas waraysigiisana sidan ayuu u dhacay waayahay ee haatan waxaan la taaganahay mid ka mid ah darawallada gaadiidka oo ka shaqeeya magaalada muqdisho ilaa degmada runugood Een, walaal marka hore ku bilow magacaaga
asalaamu calaykum waxaa la yidhaha cabdinaasir maxamed
cabdinaasir xaggeed ka shaqaysaa waxaan ka shaqeeyaa degmada rurgood iyo muqdisho inta ka dhexle maxaad ku shaqaysaa waxaan ku shaqeeyaa gaadiid oo bial ah waa garta bal bialka war bixin guud naga sii bal waxaan xasuusannaa ama aan ognahay in waddada ay tahay waddo dhibaato badan dadka shacabka lagu dilo mararka qaar dhibaatooyin kale lagala kulmo waddada ay tahay waddo aad u halis badan bal waxyaabaha indhahaaga aad ku aragtay oo kugu yaabka badnaa noo sharax ni waddada markii aan ka tagno runurgood nabadgelya waxaan uga tagnaa runurgood aliguduud markii aan dhaafno waxaan ka laabanaa meel la yidhahdo faqayaal faqayaal haddaan ka laabanno dhibaataan la kulannaa faqayaal iyo runurgood inta ka dhexlena amni waayo faqayaal ilaa meesha la yidhaahdo xamarna waa ku dhibaataysannahay meelo waa bacaad meelo waa halbaasa kaa qaadaya meelo waa balqorka filatiirkiisa kugu tumaayay meel naaru meel qabow male waa waa gartay marka waxyaabaha kugu dhibaatada badan oo aad waddada kula kulantay maxaa ka mid a
waxaa ka mid a baabuurka wax la saaraa wuxuu qaadiyaa hadda gaarigaygu toban qofood u qaadiyaa waxaan la saaraa dadku mararka inta ka tegayso waa kiraysanay baabuurka afar boqol iyo konton aad ku kiraysee waxaana lacagtaas kaaga soo dhacaaya afar iyo kontonkaas waxaa ka soo dhacaayay boqol iyo konton doolara ka soo dhacaysay dhibaato jirta awgeer saddex boqoloo doolar waxay ku baxaysaa wad- nimankaas eh, kaliya xagga hore ku baxaysaa kaliya
waa gartay
marka waxaa waaye baabuurtii waa naga le'atay ee, baasa ma hayno ee, shacabka kuma dahno markee waxa waye shacabkii qoftii konton doolaraan ka qaadnay qoftii kontonka aan ka qaadnay annagana ma jirto baabuurkana ma jirto nignaga xoog badanay jirtaa waayahay intii aad waddadan ee muqdisho iyo runugood u dhexaysa aad ku shaqaynaysay waxyaabihii kugu yaabka badnaay oo indhahaaga adiga laftaada aad ku aragtay intii aad gaadiidka waday maxaa ka mid ahaa waxaa iigu yaa badnaay nin la yidhaahdo abukariy oo dharawala oo mursaday u dhashay annagoo isla soconnay aan meel kaantarool ay leeyihiinoo geed ku yaalay aan ku nimidnay ma arkayn marka baabuurka marshafoodaa ku jirtay waa soo dhaafnay marka aan soo dhaafnay cabdibilaanna soo raacay waa cabdibilyaha hortaanyaa lagu dadbay waa ka roogsannay markii aan ka roogsanno bustoolow la soo baxay darawalkii kaloo markaas ila socdo madax uga tumay warnayaa waxaa lidhi ilaahay ka cabso oo ninkan baabuurka waday ma arkayn meesha waan isla soconnaye bal xaaladda qaymeeyaan idhi ilaahay ka cabsada darteer aniga bustool madax laygala garaacay asafiir wax laygaga gaarsiiyey muddo laba sano ka hor waxaad een, sawir guud naga siisaa markii aad soo gasho wilaayaadka islaamigaha een, si gaar ahaana ee degmada cali guduud markii aad ama tawfiiq aad soo gasho ee, markii aad ka soo baxdo ciidamada dowladda maxaa dareentaa adiga qaas ahaan markii aan nimankan soo galno nasiinaan u soo baxnaa ee, lugba meel dhigo waayo nimankan maxaad ula jeetaa walaayada islaamiga waa gartay ma garatay markii aan horta haddii aan xamar ka jeedno markii aan burdacaar soo dhaafno lugba meel dhigo waayo baasadaada maxay luuqay kugu jirta waa kala soo baxee tirskoodkaa saare markaad intuu si jeedo dhaaftona waxba meel iskoordada geli turiska hooska geli waxba meel ku kaay wax dhan waa kala xadee lafaha lacagta waa ka tuure laf kalaad ku shubee adoo eber ha soce waa gartay waa kaas
aad baad u mahadsan tahay kaasi wuxuu ahay mid ka mid ah ee darawallada ka shaqeeya degmada runugood ilaa magaalada muqdisho ee gobolka shabeellada dhexe aad baad u mahadsantaha
intaas ayaan dhegaystayaal caawa ku soo afmeerinaa barnaamijka dhuuxa waraysiyadood ku dhagaysateen qodobo kala duwan barnaamijkan mid la mid ah inta aan dib ugu kulmayno waxaan idinkaga tegaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh
لدين عظيم